Magaalada Abeydhaba ee xarunta gobolka Bay waxaa ka daay roobab, dabeylo iyo duufaano watay kuwaasoo dhibaatooyin daran u geystay dadka baahiyaha gaarka ah qaba ee ku nool xeryaha barakacyaasha magaaladaasi. Dadka ayaa degan guryo ka samaysan baco iyo marooyin la isku geeyey kaasoona celin karin dhibicda roobka iyo qorraxda maalintii. Qaar ka mid ah dadka baahiyaha gaarka ah qaba ayaa ka warbixiyay duruufaha haysta, iyagoona codsaday in gurmad lala soo gaaro.
Roobka kor iiga da'aya dharkayga iyo kulli dharkayga iyo kulli ani nijaasaan noqonay roobka kor iiga da'aya bac ma haysana sariir ma haysana biyo ma haysana waxaan haysana oo ilaahay uumin ma jirto rafaad halahan laysnoo ahaan karaa meeshiin ka imaadnana kolba idankan waa ka warqabtiin waxay tahay wallaahi bilaahi aad iyo aadaan dhib adnoo hayo walaalayaalow dhibkan ha noola dhaama boqolkiiba boqol hindhoolaan nahay boosaan nahay roobka maka dhex bixi karno roobka maka dhex bixi karno biyo korkaaga da'aya hoosna biyo ay jiifaan dhibaato waaye walaalayaalow koonfur galbeed haddii tihiin dhibkaan nahaya inaad noo dhaantiinaan rabnaa dhibaatadii hayd waa dhibaato hooglee fooleen hayd hoobada kan ariirinka ka jarto walaad hayd an lahay weelna adan qabn walaalna adan qabn weeldaawo eta wal kasta ilaahay ka fadaaso dadkii haaladii dareeranoo
baahagan biyoologshawa waxay idoo dhiibayaan ama hataa meelan hays walbahadan ad baraagbahato horta weel biyoologshawa weligayna ma helna